بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دوغن سيال همين فيلم ويلبايس دوغدنغا هكو دوادا برامج كولون كورسن وهمين والبيسون كبرتان إذاعة ورسن مقالة تنبيربو دوغن سيال همين ما afniyaha taarigdii kee danta labaatan iyo sideedka bilo toddobaad lamada kun iyo toban sagaalka qodobada shirgadiisa barnaamijka kulanku warsan uu kana siinkaay walibaa ku mid aha madiinaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiasiis xasan maxamed laftagareen iyo ku dhawaaqay silqaan amni walibanuusa ku warbiyaya tababar ku dhowaada afar boqol ciidan iyo koonfureed magaalada muqdisho aanase oo dhan diyaariyaya deegaanada gobolka shabeellaha hoose barnaamijka siinkaayna dhugunsiala wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga koonfur galbeed soomaaliya axmed mudoobe nuunow iyo weliba uuse sheegay in iyo la dareeran dhaqdhaqaaga hay-adaha koolgalowa deegaanada koonfur galbeed soomaaliya weliba nuuse hay-adaha u safaraya inay la shaqaalays dhallinyarada ku jeedan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya oo inta badan shaqo la-aan iyo lafidhan derbiya saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan akhyaare oo nimada weliba ku mid ahaa wasiirka wasaaradda xanaanada hoolaha ee koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba usageega furayay tababar ku saabsan xanaanada hoolaha walibana ku qayb galaya qaar ku mid ah ganacsatada dhakhaatiirta iyo saasoo kale hay-ado inta badan ku shaqeeya arrimaha hoolaha walibana use wasiirka kala dardaarmay dadkaa ku qayb galay iniyo ku faa'iidaysadaan tababarkunga maamulka gobolka banaadir iyo weliba dhammaan shaqaalaha gobolka banaadir iyo ku wargeliyana inay la socodsiiyey shaqadii oo maalmo ilaadhaafi hakadgale walibana iyo sheegana inay hadda diyaar yahayan sidii walanqobdalaya bulshada degmooyinka gobolka banaadir ee magaalada muqdisho wasiir ku-geenka wasaaradda warfaafinta ee maamulka puntland cabdisalaam saacid faarax iyo weliba uusuu ku warbiyaya diyaargarowgii sanad guuradii labaatan iyo koowaad ee ku wareegtay aasaaskii maamulka puntland welibana wasiir ku-geenka wasaaradda warfaafinta ee puntland cabdisalaam uuse sheegay in eedlan adkaya amniga guud ee magaalada garowe meelase oo la fadaa iniyo kudhida munaasabadda sanad guurada ee ku wareegtay aasaaska maamulka puntland taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan akheere oo nimada waliba ku mid ah waliba hagaaga ee xaaladda caafimaad ee guddoomiyaha gobolka banaadir kureedda markiiso lijaya magaalada dooxa ee dalkaasay qatar miirase oo lagu ogaaday xaaladiisa caafimaadda taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo nimada haddii laar akheere waliba ku mid ah waliba xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho kulanku waladaya guddiga arrimaha dibadda ee federaalka soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda mudane axmed ciise cawad welibana iyo inta badan wasiirka iyo weydianas su-aalo keedin arrimaha wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya barnaamijka siinkaana dhugunsyalla taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan akhyaari oo nimadan weliba ku mid aha weliba weli heesadu ku teegana magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland meelase oo la fadaa inay kudhida doorashada madaxtine ee maamulka jubbaland iyadoona axmed midoobe use su-aalo badan lu weydiiyayo islamarkaasnuusa anteeganya mar labaad inuusa qabada xilka madaxtine ee maamulka jubbaland musharaxiinta qaarsho iyo weliba laa kuwarma iniyo guud ahaanbayo iska casilenga musharaxnimadii kureed markiiyo aragenga musuq maasuqu dareera doorashada madaxtine ee maamulka jubbaland haddaba inta kudambooyintooda doorashadaas ee akheeraya barnaamijka siinkaaya qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka kulanku warsana oo nimadan ku dhugunsugi doontaan dhugunsiyaal barnaamijka oo kuwaliba hasaare waan siinadare sii doone anuu cabdirashiid axmed ibraahim rashka booya dhanka farsamada mada ku deerta weliba imaamudu doone saaxiibkayga bilaal hilaal mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhugunsiyaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo noodaratan barnaamijku waliba kulanku warsan ah hamiin faylan akheeraya siyatiisiyo dhabeysala magaartiis mawjadaha gaagaaban aalada live streamka guud ahaan abkunoo dhowsi kartaan barnaamijka waliba saaray waan sinadare sii doone anuu cabdirashiid axmed ibraahima rashkaboy dhugunsiyaal ku bilaabay qodobkan kuraya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdiasiis xasan maxamed laftagareen iyo weliba usageega reetanka nagaday ee gudaha magaalada baydhabo walibana garoonka diyaaradaha ee sheeta guduud ee boord ee magaalada baydhabo ee madaxweynaha ku dhawaayaya ee dhammaan wasiirada koonfur galbeed soomaaliya qaybo shir duwan ee bulshada walibana qayb kuhayaya dhawaayoka wafdiga madaxweynaha koonfur galbeed guddoomiyaha baarlamaanka ee koonfur galbeed soomaaliya hadhawaayo kureedda madiinaga koonfur galbeed soomaaliya oo warbaahinta la hadlaya weliba soo ku dhawaaqaya isliqaan amni welibana usa ku warbiyaya towbara dhowaan lunfuri afar boqol ciidan haanasay oo la diyaariyaya deegaanada gobolka shabeellaha hoose haddaba waa kow koreen weliba warbaahinta la hadale gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiqaadir shariif sheekhuna may oo hadhawaayo waa madawynaha kureedda weliba meersay ku hadale madawynaha koonfur galbeed ee soomaaliya
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya xubnaha wafdigii la socday madaxweynaha isugu jiray xildhibaanada wasiirada marti sharafta kale ee dowladda dhexe xildhibaanada dowladda dhexe la socday waxaan idin leenahay soo dhowaada farxad aynoo tahay marka idinkoo nabad qaba inaad kusoo noqotaan magaalada baydhabo soo dhoweyno sidoo kale xubnihii ila socday aniga igu weheliyey soo dhoweyntaada isugu jira golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka idinkana waxaan idinkaga mahadinayaa soo dhoweyntii diiraneed aan ila soo dhaweysay madaxweyneha wafdiga ila socday madaxweyne marka kolley hadalkeena waxaan kusoo koobaynaa ee soo dhoweynta wixii warbixina dee safaradii shaqadii aad u baxdayna faahfaahinteeda iyo warbixinteeda unbaa dadka intooda badan ay xiiseynayan in aan la socono wixii kaloo gaara ay ku saabsanaa waxqabadkii xukuumadda iyo wasaaraduna si gaara marka kolley wasaaradaha ayagaa kula sheergaleyn doono si gaara marka waa warbixin kaaga siin doono waxyaabihii u qabsoomay iyo waxyaabihii baahidooda jirto madaxweyne soo dhawow
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله عليه وسلم gudoomiyaha baarlamaanka wasiirada iyo xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed gudoomiyaha gobolka baay ururka haweenka gudoomiyaha degmada iyo gobolka haweenka wafdiga kaloo ila jiray siyaasiyiinta saxaafadda asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacda salaam waxaan ka nimid xamar safarkii a ogeydeenaan aadnay waxaan u baxnay ciidankii dufcaddii ugu horreysay oo gobolka shabeellada hoose tababarkii loo furayay ciidan afar boqolah oo laga soo qoray gobolka shabeellada hoose gaar ahaan degmada afgooye awdheegle iyo marko saddexaas degmo iyo tuulooyin toban iyo toddobo tuulo oo hoos timaada degmooyinkaas ciidankii biliiska ahaa loo suubin lahaa oo la diyaariyey ayaa waxaa la geeyey aan tababar ugu fureynay xamar alxamdulilah waa lagu guulaystay si fiicana loo xareeyey tababarkiina waa loo furay shaqadoodana waa wataan waxaan ka qabnaa rajo fiican waxaa ku xigo dufcaddii labaad oo ayadana afar boqolah oo ayadana sida ugu dhaqsaha badan loo xareyn doono ayadana dugsigeeda tababarka laga dhigi doono baydhabo haddaana furi doonaa bishan agosto insha allahu safarka annaga safar shaquu ahaa tababarka ciidamadaas iyo arrimaha amnigu ku saabsanaa iyo inaan la kulanno dowladda federaalka aan aragno madaxdeeda sare qorshe noo wada socday oo amniga ku saabsanaa aan kala hadalno intiiba waa noo suurtagashay prime ministerka waa maqnaa madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaankaa joogay madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaankaba waa is waa is aragnay wixii aan u soconayna waa kada waa kala hadalnay arrin fiicanay ahayd nasiib daroo ilaahay amarkiisa maalinkii markaan tegnay oo ay galabti tahay baa waxaa dhacay qaraxii gobolka banaadir nasiibay ahayd wixii mar kasta aan sheegaynay ahayd sida la sheegaayo iyo xuuraanka uu ku socdo waa un dadkii meesha ka shaqaynaya yaa lagu asiibay dadkaas shaqadooda haystay oo maamulka ahaa oo masaakiinta ahaa guddoomiyayaal degmaa ku dhintay agaasimayaal baa ku dhintay shaqaalihii gobolkaa ku dhintay guddoomiyihii gobolka iyo toban iyo dhowr qof oo kale dhaawaca waxay jiraan qadab waxay ahayd arrin naxdin leh waa dareemi kartaan gobolka banaadir oo aa og tihiin saa u dhantihiin waa tagteen security-giisii amnigiisa sidii loo adkeeyey loo baarayo nasiib darro in shirkii hoolkii oo gobolka ayadoo la fadhiyo oo aan cid kale ay zaa'id ku ahayn ay maamulka firiix ay shirayaan dad maamulkii ka mida la isticmaalo o isqarxiyaan waxaa sii haldhumaysa kalsoonidii dadka wada shaqaynayo la isku qabay iyo aada u dhumaysa sida muuqato aadaan u cambaareynayna dadkii dhintayna allaha u naxariisto inta dhaawac ahana ilaahay ha u caafiyo ha u boogadhayo ugu horeeya guddoomiyaha gobolka nin aan saaxiibana ahayn macriifo fiicanna ahayn wakti dheerna isla soo shaqaynaynay uu ahaa nin soomaaliya oo weliba original ka soo jeedo gobolladan koonfur galbeed soomaalida qaraabo qaraabo weeye qaraabana la ahaa reer koonfur galbeed baa abti u ahaa ilmihiisa abti u ahaa nin zaciim ahoo saaxiibkeena u ahaa oo deegaanadan kasoo jeedo marka ilaahay ha caafiyo idinkana ilaahay usoo barya inuu ilaahay caafiyo musiibadaasaa dhacday alxamdulilah waa fiicannahay ilaahay waana soo nabad celiyey shaqadaanadii baan usoo noqonnay howlihii sidii ay noogu socdeen baan u wadi doonaa insha allahu waxaan inkaga mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba soo dhoweynta diiran oo sharafta leh oo qiimaha badan oo kalsoonida badan leh aaday ii farxad gelinaysaa aniga oonan maxay ahaydee dhihin aan codsanin oo hala isoo dhoweeye aan dhihin inaan soo baxayo haata ay adag tahay inaan idiin sheego haddana markaan aeroboortka imaado waxaan u imaadaa wax badan oon ku farxo marka dhiirigelin bay ii noqonaysaa aniga naftarkayga kalsooni buuxdo baanin ku qabaa oo wada shaqaynta iyo shaqada aan hayabaa waxay noqonaysaa inay dadka aan wada shaqaynayna ay ku faraxsan yihiin shaqada aan wadno marka ilaahay idankiisa waa wix aan ka shaqaynayno oo wanaagga ah oad wadaan ama aan wadno waa ka wada shaqayn doonaa aada iyo aada ugu mahadsantihiin soo dhoweyntaas qiimaha badan waxaan jecelnahay sida aad iisoo dhaweyseen oo ugu mahadsantihiin waxaa imaan doona wafuud badan oo madaxda ugu sarreysa dalka ah inaad ayagana nala soo dhaweyn doontaan oo saaniya ka fiicana usoo dhaweyn doontaan shaqooyinka anagii ee horumarinta ahaa waana u socdaanoo socon doono hadduu ilaahay yidhaaho ugu horeeya amnigii iyo sidii qorshihii amniga aha loo dhammaystiri lahaa ugu dambeyn howlgallada u bilaaban lahaayeen aada iyo aada ugu mahadsantihiin waxaan rabaa inaan dardaaran si aad u wada joogtaan aan idinkugu sheego koonfur galbeed dadkeeda iyo deegaanadeeda dad fiican oo sharaf leh oo dad dowladeeda oo isku kalsoon waaye culayska iyo caqabadda haysata maanta shabaab waa haddii marka kalsoonidan aad qabtaan iyo sidaan aad isugu kalsoon tihiin oo isugu xiran tihiin aad hal dhinac uga soo wada jeesataan waxaan aaminsanahay maanta culayskan tirada badan inuu degaayo awoodna aan u heli doonno inaanan diyaarad damba raacin oo aan jidka ku socno marka hay-adaha amniga iyo golaha wasiirada iyo dadka maamulka ku jira iyo xildhibaanada iyo ururada bulshada kulli meel kasta oo joogtaan waxaan rabnaa inaad u diyaar garowdaan sidii la isugu furi lahaa deegaanada koonfur galbeed oo howlgal aan u bilaabi lahayn rajo fiicanaan ka leenahay meel fiicanna waa maraysaa insha allahu adinkana dee ilqaan waxa la yidhaahaa ka socdo gobolka banaadir oo wax lagu dhiso annaga waxaan u baahan nahay isxilqaan oo amniga lagu soo celinayo amniga lagu sugaayo xilqaanka annaga dhismo maaha waxaan rabnaa isxilqaanka annaga inuu noqdo amniga oo nin kastoo mas-uula uu isxilqaamo ururada bulshada ay isxilqaamaan haweenka gobolka iyo degmada ay ugu horeeyaan wasiirada iyo xildhibaanada ayaga ay noqdaan hormuudka amniga dadka ka shaqeynayo aada iyo aada u mahadsantihiin waa isla warsan doonaa insha allah si guud iyo si gaargaar ahba wixii noo qarsoomayna waa inkaga warrami doonaa aada u mahadsantihiin
ducaysane subermarket subermarketka ducaysane duro waranga leh degdhowseefa leh dadaal iyo horumar ganacsi doorshayna ducaysane subermarkeda leh suuq meeldegiyo subermarketka ducaysane sifo welba bagaash sanadkun wali habahi meelalanka seedow subermarketka ducaysane dooqii dadweynagow doorkii dukaamew danyar kalkaalow diir darkaa ku gal teegma deerama leh ha ku daddalo wali dantio ka hayse ducaysane subermarket sifidiis haata wa leh suuq bay dhowmayka sheegna subermarketka ducaysane suul isalada lahan buuyi agabshay safsafo walse laha ka koobo kormee agabka iskala safan subermarketka ducaysane ilaa waysiin kormare barfuun bariime ee bidhaantiyo shal duwan badinkii biflikasiyona bilowgudaantiyo arabtislan bogow saabuun ishaamba uunso asri eh ariitaaka uunsaton usgowshe lanhaayo korna kareem kuntiible kullishay nafaqee korkiila maryoona kurtun kurtun iifin kurbidisku guuras idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo iyo nodaratan dhugunsiyaala waliba hooda singalaha miinfaylan barnaamijka waliba waa kulanku warsana ahlaba waliba siinadaraysa akhiray barnaamijka anuu cabdirashiid axmed ibraahim arashka boy dhanka farsamada magsarka iyo makiinada waliba ingagahaya saaxiibkayga bilaal hilaala wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga ee koonfur galbeed soomaaliya axmed mudoowe nuunow iyo weliba uuse sheegay in iyo la dareeran dhaqdhaqaaga haydaha ku howlgalowa deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya walibana wasiirka uuse sheegaya aanu safaray haydaha ku howlgalow deegaanada koonfur galbeed soomaaliya inay shaqaalada iyo inta badan iyo shaqaalaysiiyaan iyo binaanka kusheeno korna waana iyo shaqaalaysiiyaan dhallinyarada koonfur galbeed soomaaliya si horumar iyona ankadeeran dhinig iyo mustaqbalka haddaba waa kuwa wasiirka arrimo wasi iyo arrimo kale oo ku saabsan dhinig iyo dadka bugtaale ee rugaan jarjaray magaalada tambaydhabo sidii walanku qabdan lahaya بعد السلام maadaama dhammaan ay u badan yihiin int marka laga reebo hal ilaa qof dhammaanteen aan fahmayna luqada soomaaliga af soomaaliya aan ku hadlaynaa intaan isku dhibi lahayn luqad kale marka hore waa ku mahadsantihiin kasoo qaybgalkiina aadaan ugu faraxsanahay inaad kasoo nagala soo qaybgashiin maanta shirkan oo coordination meeting ah oo saddexdii biloodba mar aan qabanno inta ka soo qaybgashay waa ku mahadsantihiin waxaan idinka raaligareynaa ugu horeyn xilligii aan ugu talagalnay inaan furno sida ajendaha ka muuqata aan dib uga dhacnay accesska oo yara cariiri ahaa iyo waxyaabahaas aas ka jiray marka ka raalli ahaada taas taas markaan ka gudbo muhiimadda dad badan markii ugu horeysay ma ahan waa naqaanaa sababta aan meeshaan isugu imaano saddexdii biloodba inaan is abdate gareyno aan is wareysanno arrimihii socday inaan iska wareysanno badi dadka represent garaynaya hay-adaha ayaan dhegaysanaa si abdid noo siiyaan wixii isbedelay iyo waxyaabaha annaga aan damacsannahay aan rabno iskaan isu xog wareysanno muhiimadda taas waaye annaga wixii markaas aan rabno policy ahaan mise wixii soo kordhay inaan idinla wadaagno wax badan waa ogsoon tihiin emailaan ku wada xiriirnaa individualan isu aragnaa waa shirnaa shirkan ka ballaaran oo one on one marka hadda waxaan rabnaa keliya inaan update iska qaadanno kadibna wixii oo annaga nagu soo kordhay ay idinla wadaagno laidinkama sheekeynayo kolley xaaladda xaaladda ay koonfur galbeed ku sugan tahay khaasatan baydhabo xoog badanaa ka ogtihiin reportka ugu dambeeyey context reportka waa la socotiin waxaa jiro green rout aa jirto cagaara iska jira roob yaraa imaaday qaboobaa jira baydhabo laakiin macnaheedu maahan in aysan abaar jirin xoolihii daaqsin ma lahan fiican beerihii ma soo go-in roobkii oo yar daraaddiisa inflationa jira food priceska kor ay qaali waaye biyo la-aan aa jirto oo biyo yari aa jirto responseskana aada u hooseeyaa markii taas laga soo taga waxaa jiro dad barakacyaal oo kusoo qulqulaya baydhaba bishan julaay inta saan ognahay m t t-ga waa interiga kun iyo wax la jiro waaye oo i d bs mana haystaan meel ay ku gabadaan gabaad ay ka dhigtaan raashin ma haystaan marka exposure waxay exposed ku yihiin qabowgan jiro roob hadduu imaado kuleelka maalinkii cunno ma haystaan marka xaaladaasna ayadoo ay jirto tii hore tanaa marka haddana kusoo darsantay marka humanitarian need aa jiro marka si inaan ula soconno waayo si hoose oo responsekana intaan uu ka ka uu ka ka fiicnaado aan rajaynaynaa markii laga soo taga xaaladda humanitarianka annaga waxaa inkusoo kordhay haddeer waxaan rabnaa waxaan hagaajinay actually unit ama department waax oo ah durable solution waax la yidhaahdo ayaa kusoo birtay wasaaradda taasna waxaa sabab u ah number kow annaga waxaan raacnaa structureka oo wasaaradda qorsheynta heer federaal structurekooda waxay kusoo dareen durable solution unit annagana durable solution unit aan leenahay aan hadda aas-aasnay si arrimaha durable solutionka oo socdo aan roolkii wasaaradda loogu talagalay oo ahaa coordination role iyo planning roolkii iyo inaan yeelano micnaheeda ma ahan annaga waa aqoonsannahay dadaalka jiro ay wadaan hay-ado badan arrinta oo xalka waara mise durable solutionka waa aadaan aqoonsannahay waana bogaadinaynaa dadaalka faraa badan oo jiro keliya waxaan rabnaa in annaga ka dowlad ahaan waxaan socdo dhan inaan coordination aan af u yeelno aan kashi badan ka galno inaan xoojinno wixii jiro aan rabnaa hadduu alla idma marka waa idinla shaqaynaynaa waxaan aaminsanahay kusoo biiritaanka ay kusoo biirtay waaxdan inay xoojin doonto shaqadii hore u socotay aan aaminsanahay marka aan wada shaqayno cid walboo ka shaqaysa durable solutionka waxaan idin sheegayaa in wada shaqayn dhab ah oo aan yeelano aan nala soo xiriirtiin waxay meel idin maraayaan iyo sidaan wax yeeli lahayn inaan ka wada hadalno ilaa ugu dambeyntii waxaan rabnaa dhammaanteen inaan hoosha socoto dardergelinno ee wax noo qabsoomaan aan rabnaa midda kalena waxaan rabnaa mar walba aan ku celceliyaa in annagoo ka jawaabayna xaaladda bini aadinimo oo taagan haddana inaanan ilaawin in xaaladda bini aadamnimo keliley aan hawshan ku ekaanin aan ugu talagalno dadkan si loo siin lahaa wax ay ku shaqaystaan noloshooda hadhow ayaga ay isfurdaamiyaan aa loo baahan yahay marka inaan isku dhex wadno waayo arrinta horumarineed iyo arrinta humanitarianka aan isku dhex wadno life savinka markii one penny life saving gelino another penny in la geli waayo dadkan skills iyo si loogu abuuri lahaa shaqooyin iyo hadhow ayaga ay iskood u shaqaystaan midda kale waxaan rabnaa in oo aan ka wada shaqayno sidii beeraha loogu celin lahaa dadkan iyo xoolahooda ay u dhaqan lahaayeen aan iskala shaqayno annagana ka wasaarad ahaan waxaan isku dayeynaa aan samayneynaa xoog badan iyo sidii oo dadkan ay noloshoodii hore ay ugu laaban lahaayeen laakiin haddana laga maarmanay tahay xaaladda hadda ay ku sugan yihiin in wax laga qabto tan ugu dambaysa waxaa waaye waxaa waxaa jiro oo nagu soo batay muddadan joognay inta concern badanaa jiro oo ka jiro laba dhinac number kow waa la socotiin wa macluumaadkaan idinla wadaagaya macluumaada la socotiin waay waa xoojinaynaa keli waa isxasuusinaynaa concern waxaa jiro in shaqaalaysiinta hay-ada uusan ahayn fair uusan ahayn haddii la yidhaahdo aid localization hala sameeyo oo ay jirto policy noocaas ah taas haddana waxaan doonaynaa in localizationka uu saameyn ku yeesho shaqaalaha haddii skill set ay jiraan oo laga heli karo koonfur galbeed in dad badan oo shaqalaana jiro oo reer koonfur galbeeda shaqadaas la siiyo reer koonfur galbeed oo aanan la keenin dad bannaanka laga keenin oo hadhowna bulshadiina ay cabasho ka muujinayso marka haddeer waxaan wadnaa baaritaan investigation siday wax u socdaan iyo arrintan hadda aan ka hadlay ku saabsan waan idinla soo wadaagi doonaa wixii nooga soo baxa laakiin mar walba waxaan caddaynaynaa in shaqaalaysiinta uu ka jiro xaalad oo bulshadii ay dareensan tahay shaqooyinkii shaqooyinkii ayaga ay qaban kareen oo ay qaban lahaayeen in dad reer koonfur galbeed ahayn bannaanka laga keenayo ay qabanayaan marka arrintaas arrin oo annaga focuska aan ku hayno waaye waana dabageli doona hadduu alla idma tan kale waxaa waaye tan oo kambaniyada oo localka aanan ahayn ayagana oo tenderka iyo la siinaayo ayadana muhiim waaye investigation aan wadnaa sharuucaan ka soo saari doonaa ayadana arrin oo jirto waaye marka xagga uga gudbo waxaan u gudbaynaa marka inaan dhegaysanno dadka matalaya organisationada kala duwan inay abdid nagsiyaan howsha ay wadaan iyo meesha ay wax u maraan asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
العامل جنرال فرنيجر أروضة أبقريوك حفيسة إي إلو إي العامل abshirsada iidoysada is-aroosamadu waan istariiha arwadii liin oomanayay inbadan unusugaani arwo alla aamin general farneejar baydhowniin kuwaytay alaab wareeg wayku oombahi إلا وليجيلا أوركانا أنهونا على وريد إبسي بأرادن لينك أرقنا أريتي على أنجل صوبة مدي أوروسيا اسمه تيون هاتو إريتون كبهانا أبو أبو لي كقراسة هو على زناياسة أدونا لما برواها أردا كان إيصول أروو العامل مدو هنقو أذيك alaab orjinaal ee isjiida laha saaray afar meelodaha ku jabti liin iraan ilbaydhaw laylikiin kusuubiya injineer aalam
waayahay dhugunsiyaala qaybogay hore barnaamijka kulanku warsana ku guda jirnaa idaacadda warsaan ee magaalada tanbaydhawiyano dararta akhyaarayaa waliba hooda singalaha miin faylan wasiirka wasaaradda xanaanada hoolaha ee koonfur galbeed soomaaliya mudane mukhtaar maxamed guuleed ayaa weliba uusa tababar ku saabsan sidii langhanaanilay hoolaha ayaa weliba uu sunfuray ganacsato dhakhaatiir iyo sa soo kala hay-ada anta badan daneeya u arrimaha hoolaha walibana waswasiirka dadkaha ku qayb galay tababarkaasi ayuusa kala dardaaramay inuu ka faa'iidaystaan si walanqowda lahaya anta badan hoolaha deegaanadan koonfur galbeed ee soomaaliya waxaa kuwa wasiirka onkureyn tababarka furaw kureedna waliba meelisay ku hadale agaasimaha wasaaradda xanaanada hoolaha ee koonfur galbeed ee soomaaliya
bismillahi raxmaan raxiim wasiirka garsoorka iyo cadaaladda wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha hay-adaha ku qayb galay iyo martisharafta kale la casuumi shirkun ka saabsan wax soo saarka xoolaha iyo caafimaadka markan koreyd waliba bismi illah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacdsalaan eedyadaan ka faraxsanna geeg intiisaan kula qeyb galaan barnaamijkan eedka muhiimkan ah oo laka hormaryahayo xoola deegaanadan koonfur galbeed maadaama deegaanada koonfur galbeed iyo deegaanadan ka xoolaha badan soomaaliya guud ahaan xoola la dhoofiyahay badanaan iyo in xoolaha ku jeeda deegaanadan wasaaradda waliba go-aansatay marka in dadka bahwadaagta leh ama barnaamijyada xoolaha ka saabsan in wada tashi kula suubido qaabkii xooladaas lin hormari lahaay wax soo saarsho iyo sidoo kale caafimaadkiisho qaabkii linku fikri lahaay waliba aragahayda dhakhaatiir oo muddo soddonkii sano danka dambuya ku shaqeeyay dhinaca caafimaadka xoolaha dad oo ganacsatay farmashiiriya aragahay sidoo kale hay-adoogi aragahay marka waliba nin suurta u doona insha allah wadatashigaas kudib in walbadan oo isbedel ay ka kooyaan deegaanadan koonfur galbeed dhinaca horumarinta xoolaha heejiyo ka kooyaan iyo rajeyn haddii la hindin insha allah barnaamijkan kulley agaasimaha iyo tiimka wasaaradda ku dareero yaa sii wadi doona un walibaan ku hayna markuun ka wasaarad ahaan ama wasiir ahaan intuuna barnaamijka siindaah furno eejadan mahadsantiin han ku qayb galo kasi han ku qayb galeen barnaamijkan waliba rajeeyo inuusan nagada doono barnaamij eedan muhiimsan maadaama wasaaradda iyo mandatesi ay yihiin xoolaha deegaanadan koonfur galbeed iyo culeys isku saarto qaabkii iyo tara ma lahaayeen ama caafimaadso iyo korasho mas-uuliyad ku saaranta eedeedan mahadsantiin shirka linktargali antiilku ka hadalo wala saarowka xoolaha iyo caafimaadshona nindaah furni eedan mahadsantiin
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله شركنا maanta wuxuu ku saabsan yahay caafimaadka xoolaha iyo wax soo saarka xoolaha sidii loo kordhin lahaa sidaa ogsoon tihiin soomaaliya waxyaabaha ugu badan oo ay dibadda u dhoofiso waxaa ugu horeeya xoolaha kala duwan ariga lo-da iyo geela sidaa darteed xoolaha soomaaliya maadaama ay yihiin ummadda soomaaliyeed waxyaabaha ay ku tiirsan tahay sidee loo ilaalin karaa caafimaadka xoolaha iyo sidoo kale sidee lagu kordhin karaa wax soo saarka caafimaadka xoolaha marka laga soo tago hilibka sida la ogsoon yahay xoolaha manaafacaadkooda hilibka keliya ma aha caanahooda ayaa laga faa'iidaystaa lafaha xoolaha laga faa'iidaystaa dhiigooda ayaa laga faa'iidaystaa caloosha uusooda ayaa laga faa'iidaystaa marka qaabkee ugu habboon ayaa loo faa'iidaysan karaa iyo sidee ugu habboon ayaa loo xanaaneyn karaa xoolaha ayuu ku saabsan yahay shirkeena maanta waxaana rajaynaynaa haddii ilaahay idmo dadka halkan isugu soo isugu yimid inaan fikrad fiican ka siino daaweynta xoolaha iyo wax soo saarkooda marka shirkeena intaas ayuu ku kooban yahay shirka waxaa ka soo qayb galay shirka dhammaan daneeyaasha xoolaha oo ay ugu horeeyaan ganacsatada soo deegaanka koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale waxaa ka soo qayb galay hay-adaha ka shaqeeya caafimaadka xoolaha iyo daaweyntooda oo localka ah ayaa kas ayaa ka soo qayb galay si fikrad laysu weydaarsado daaweynta xoolaha iyo wax soo saarkooda ayayay tahay ujeedada muhiimkeeda waa shir aan ugu talagalnay hal maalin keliya inuu socdo laakiin waxaa jiri doono shirweyne aan isugu yeeri doono dhammaan hay-adaha internationalka iyo localka iyo sidoo kale ganacsatada guud ahaan aan isugu yeeri doono ayaa jiri doona haddii ilaahay idmo taasoo aan hadda aan howlgalkee qabanqaabadeeda aan ku jiro
أحمد باورك هنيمبي أراضي وذايكان وداينيهم هيا صاحب هيا هيا أنا نيهو جاري ما بكعي محاكو دعنيهو الأرض مكانك النظن وين البهنية
no no no no no no niyo baabuurka wal cilid le eraw habayaato magadu ilow weliga alay hatta fadaas inaad cilid isku gilida baabuurka oo maxay tahay ciladan gelinaya gaariga shidaal wasakhaysan ya kashibta baabuurka may shidaalka marka aad kashibaasa baabuurka ama gadadaas shidaalka isku filtiraaray may dhibta ihasata waxay ahayd shidaal xumi oo gaarigaygu wax cilada muusan lahayn wallee waa inaan ka war doonaa aan iska fiiriya ma xumee saaxib inteen ka heli karaa shidaal nadiif ah oo filtiraysan may maaba aragnay kaalinta shidaalka ee baydhabo lagu furay casriga ee la eraw kaafi petroleum
idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo ee nordaretan dhugunsiyaal barnaamijku waliba waa kulunku warsan arashka boy asaari waan siini dareysi ay dhanka farsamada saaxiibkayga bilaal waa kheeraya dhugunsadowk waliba aan ku fedhina dhineelkeykan akheeray waliba hawda sinkilaa hamiin faylanga maamulka gobolka banaadir ayaa waliba iyo hada wedana sidii reedlanku bilaw u lahayay shaqada degmooyinka ee gobolka banaadir walibana afhayeenka gobolka banaadir uuse sheegaya iniyo hada aan saaren guddi shaqadaasay sii wadi doonaa walibana uuse sheegaya afhayeenka gobolka banaadir inina nin fadheeda doonaa ama antilan ku fadheeda doonaa shaqeeyowka bulshada ku noola gobolka banaadir waa kuwa afhayeenka gobolka banaadir oo uuse warbaahinta la hadalay oo ku warbiya orimawasaya بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون marka hore waxaan halkan tacsi ugu dirayaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan qoyskii asxaabtii ay ka geeriyoodeen walaalihii ku shahiiday weerarkii argagixisadu ay ku soo qaadeen xarunta aqalka dowladda hoose afar iyo labaatanka bisha julaay laba kun sagaal iyo tobanka xilli uu socday shirkii tubta ee dowladda hoose ee xamar iyo maamulka gobolka banaadir mas-uuliyiinta noogu shahiida weerarkan argagixiso waxay ahaayeen shakhsiyaad ku sifoobay howlkarnimo daacadnimo wadaniyad iyo weliba inay ka go-nayd inay dalkoodii dadkooda u adeegaan waxayna indho u ahaayeen maamulka gobolka banaadir iyo guud ahaan qaranka soomaaliyeed marka xiga waxaan eebbo ugu baryaynaa mas-uuliyiintii ku dhaawacmay qaraxaasi oo ugu horeeyo duqa magaalada muqdisho ahna guddoomiyaha gobolka banaadir injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow inuu dhaawiciisa si dhaqsi ah u bogsoodo iyo inta kaloo la socotee dhaawacantay intaba intaasi kadib geeridu waa xaq qof kasta wuu dhimanayaa marka ajasiisu ay gasho hase ahaatee walaalaheen waxay argagixisadu ee aan diin iyo bini-aadinimo lahayn ay dileen iyagoo dalkooda iyo dadkooda u shaqaynaya waxaan leenahay walaalaheen way shahiideen allaha u naxariista dhammaantood waxaanu aaminsannahay in qof kasta oo soomaaliyeed asigoo dalkiisa iyo dadkiisa u adeegaya geeriyooda kuna baxa gacan ka xaq daran inuu yahay ahlujanna walaalayaal dalkan inuu dhismo oo uu cagihiisa dib uu istaago waa waajib iyo shaqo saaran qof kasta oo soomaali ah dhiig badan iyo nafaf badan baa u go-ay ilaalinta qaranka soomaaliyeed dadka musiibadii afar iyo labaatankii juulaay noogu baxayna waxay ka mid yihiin haleeyada dhiigooda u huray qarannimada dalkooda iyo dadkooda sidaa daraaddeed waxa keliya ee aan samayn karno inteena nool waa inaan u ducayno islamarkaana aan ka shaqayno hirgelinta himilada iyo rajadii ay wadeen sidoo kalena aan meel ugu soo wada jeesanno sidii argagixisada aan ugu guulaysan lahayn maanta waxaanu joognaa maalintii hogaamiyihii islaamka ee daarikh ibnu siyaad uu ciidankiisii uu ka gubay doontii ay badda kaga gudbeen ee uu ku yidhay ooraahdii caan baxday xaggiina hore waxaa idinka xiga cadowga gadaashiinana badda waa inaad dagaalantaan oo aada guulaysataan shacabka soomaaliyeed waxaynu maanta joognaa xilliga aan meel qura ugu soo wada jeesan lahayn sidii aan ugu wada dagaalami lahayn kooxaha argagixisada ee aanu rabin inaanu noolaano inaan ka shaqayno horumarka dalkan inaanu dalkayna badbaadsano waa inaanu meel ugu soo wada jeesanno si aanu horumar u gaarsiino dalkeena iyo dadkeena iyo diinteena intaba sidaa daraaddeed kusimaha duqa magaalada muqdisho ahna guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda ibraahim cumar mahadalle ibraahim dheere asigoo ka duulaya sidii loo dardargelin lahaa howlaha shaqo ee dowladda hoose ee xamar u haysay shacabka soomaaliyeed isla markaana shaqooyinkii ay si caadi ah xafiisyada ugu soo noqon lahaayeen waxa uu magacaabay guddiyo kala gedisan kuwaasi oo ka shaqaynaya sidii loo dardargelin lahaa howlihii shaqo ee maamulka gobolka banaadir u hayay shacabka soomaaliyeed kusimaha duqa ibraahim dheere waxa uu faray dhammaan agaasime ku-xigeenadii ay ka baxeen agaasimayaasha inay si toosa boosaskii u buuxiyaan howlihii shaqana ay u wadaan sidoo kale guddoomiye ku-xigeenadii degmooyinka ee iyaguna ka baxay guddoomiyaashii degmooyinka waxa uu faray in howlihii shaqo ee ka socday degmooyinka ay dardargeliyaan islamarkaana shaqooyinka wadaan waxa uu sidoo kale kusimaha duqa magaalada ibraahim cumar mahadalle magacaabay guddi ka shaqeeya maareynta iyo la tacaalidda xaaladaha deg dega si howlihii caadiga ahayd dib u bilowdaan maanta oo maalin sabdi ah aynu xasuusno in maalintii arbacada musiibo halkan ka dhacday waxaa si caadi ah u shaqaynaya xafiisyadii maamulka gobolka banaadir shaqaalihiina waxa ay markaa ka shaqaynayaan howlihii ay shacabka ka sugayeen taana waxay daliil u tahay ayna caddaynaysaa in kooxaha argagixisada aysanna niyad jebin karin isla markaana howlihii aynu u haynay shacabka aysan wiiqi karin annaguna aanu diyaar u nahay in had iyo jeer aynu u adeegno shacabkeena soomaaliyeed isla markaana meel qura aan ugu soo wada jeedsano sidii aynu ula dagaalami lahayn isaga celin lahayn kooxaha argagixisada ee aanu noo oggolayn nolosha iyo nabadda iyo inaanu dalkaani dib cagihiisa ugu istaago mahadsanidii
durdur hareeqa iyo dhuldoog leh dad adduunyaba waa isla wada daneeye daawona saarsaabtii doorfaydha waa isla wada daneeye duuriya miinkii daalinaay dadayaay daawo dhabce deertii muraadka may daliilanga diinkii quraamad haruunlikii kagdaawayaw daarul abraar daartii quraansaarka yaa hadda la furi ashidanti maay haddana udura hadda galangali abshirlay ma aha macal ijaabuu iil hoo qabtay udurkii adakahaay abshay waysanayti eebigay hoon diidnaba eedan kadaaway sidaasee deer harunta quraansaarka ee daarul abraar isku dhay mayle tame e ulmikiinka diyaare harunta quraansaarka ee daarul abraar oo kii daawayaayan tufti uraamed ii daawo dabiici ah ku soobsan herbal yacni geedo daarul abraar hoo diigsato diinkii quraamadna ka saar go'aalakii kor akriyoobo
waayahay dhegeystayaal qayb gudhaha ee barnaamijka kulanku warsanaya isla marayna weliba hawada siinkale hamiin faylan barnaamijka weliba waa kulanku warsana aala baysan ku baratan idaacad warsan ee magaalada tambaydhabo dhegeystayaal welibana asaare waan siina diraysi ayaan cabdirashiid axmed ibraahim arashkaboy dhegeystayaal weliba harunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho geega kulanku welidhay guddiga arrimaha dibadda ee federaalka soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee mudane axmed ciise cawad walibana guddiga iyo su-aalo weydiiyana wasiirka xaaladda wasaaradda iyo shaqooyinka la xiriira arrimaha dibadda ee soomaaliya iyo eedeyntii lahanjeedii dowladda qatar oo la xiriirtay qaraxii kudhihi magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari haddaba guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee golaha shacabka xildhibaan cabdiqaadir cosoble cali ayaa weliba usoo korbay waxyaabaha iyo isla afgordanga بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين maanta waxaan halkan xarunta golaha shacabka xafiisyadiisa villa hargeysa aan kulan kula yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda ama xukuumadda federaalka soomaaliya anagoo ah xildhibaano ka tirsanaa markaa guddiga arrimaha dibadda waxaa runta fadhi fiican oo saraaxo ah oo isbaraysi ah oo la xisaabtama ayuu ahaa oo wasiirka waxyaabo fara badan aan ka warsannay ku saabsan shaqada wasaaradda howlaha wasaaradda iyo howlaha ku saabsan diblomaasiyadda soomaaliya ee arrimaha dibadda dabcan halka kuma soo koobi karo waxyaabihii aan wasiirka ka warsannay waxyaabaha ugu horeeya waxay ahaayeen maaragtay arrimihii ka dhacay qaraxii sideed tobankii may magaalada boosaaso oo ay ku dhinteen dad soomaali ah oo maalmo dhoweedba idaacadaha isla dhinac mareen ama uu soo daabacay wargeyska new york in dad dibloma dowladda qadarka diblomaasiinteeda iyo ganacsatadeeda inay arrimo noocaas ku warrumayeen arrintaasoo guddiga horey oo warqad ugu qoray wasiirka arrimaha dowladda uu ka warkacodsaday in warbixin laga siiyo isla markaasi dowladda soomaaliya ay baaritaan ku soo dhiso dabcan wasiirku waa nooga jawaabay mowqafkiisuna wuxuu ahaa in dowladda qatar arrintaasi ay kartay oo ay beenisay waxba kama jiraan ay tiri hase ahaatee guddi ahaan waxaa weli noo muuqato inay jirto baahi in xukuumadda soomaaliyeed ee federaalka ah ay ka istaagelaan shacabka soomaaliyeed meel walbay joogaan in arrintaas xaqiiqadeeda ay ka daba tagaan oo ay baaritaan ay ku suubiyaan ayna la soo wadaagaan golaha shacabka guud ahaan maahan wax caadi ah waa fal argagixiso in lagu soo ceedeeyo dowlado aan saaxiiba nahay xiriir leenahay diblomaasiyiintoodu inay ama wax ka ogaayeen ama ay wax ka maqleen waxayna la wadaagin waa arrin aada khatarteeda leh weli mowqafkaasaan u sheegna wasiirka inaan u baahan nahay in baaritaan lagu suubiyo inkasta uu yiri wasaaraddeena arrimaha dibadda intana loo soo gudbiyo annagu wax dhaafsiisan oo aan maaragtay hawshkeeda ka qaban karno ma aynan jirin marka arrintaa iyada ah waxaa kaloo wasiirka aan ka warsanay maaragtay shaqaalaha wasaaradda iyo waxyaabo fara badan oo cabashooyinla soo gaarayay waxaanada moodaa inuu maaragtay waxyaabo fara badan oo waxyaabihii la weydiiyay wasiirka uu bayaamiyey ama uu tawdiixiyey xildhibaanada sharaf kalena ay maaragtay jawaabo fara badan oo xaggiisa ah runtii ay ku qanceen
xafaayad junuuna tilmaamo tayada leh xafaayad junuuna xafaayad junuuna weliba waa xafaayada soomaaliya inkatahi fayla xafaayad junuuna iyaalka weliba inhirinaada kortee muddo tumuusac ilaa iyo tumiilama saacadood eh xafaayad junuuna weli lakusuubiyey suuf jilacsan xafaayad junuuna iyaalka mambahan inti langhira ama langmari saliid ama fisiliin halxaba oo xafaayad junuuna ee weli andhika maasa saddexaba oo eh xafaayado kale oo tayaysan hooye macaan xafaayad junuuna si ah tayadiian ogaata ka tijaabi caagid biye
waayahay dhegeystayaal qayboqan ka dambe ee barnaamijka kulanku warsan isla marayna waliba hawada sinkalaha akhyaar ee hamiin faylanga wasiir ku-geenka wasaaradda warfaafinta ee maamulka puntland cabdisalaan saacid faarax yaa weliba use kuwarbiyey diyaargarowga keedanka sanad guurada labaataniyo koowaad ee ku wareegatay aasaaskii maamulka puntland wasiirka ayaa waliba use sheegay in ciida meelfaylan uu maraayan arrimo hooseya walibana use sheegay in la adkeeyo amniga guud ee magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland meelase oo la filaa in kudhiida xafladda ama munaasabada sanad guurada ee ku wareegtay maamulkaasi puntland waa ku wasiir ku-geenka oo arrimo hoose warbaahinta usla wadaagay qabanqaabada kooda ogos sanadguuradii koob iyo labaatanaad ee kasoo wareegtay asaaskii puntland runtii arrimuhu meel aad iyo aada u wanaagsan bay marayaan guud ahaan geyga puntland oo iska dhan magaalooyinka waaweyn degmooyinka tuulooyinka aad iyo aad ayaa loo dareemayaa sida xuskaasi uu u dhacayo hadday noqon lahayd dowladda iyo hadday noqon lahayd shacabka intaba waxaa lagu jiraa maalmihii ugu dambeeyey qabanqaabada xuska guuradii kasoo wareegtay asaaskii puntland kooda agost insha allah wuxuu ka dhici doonaa guud ahaan puntland oo iska dhan si gaara sida caadadu ay ahayd xus weyn waxaa lagu samayn doonaa caasimada magaalada garoowe xuskaas oo noqon doona laba qaybood qaybta koowaad waxay dhacaysaa subaxii haddii allaha awoodi la hidmo waxaa mari doona guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo ciidamada waxaa halkaa aan rajeynayna inay kasoo qayb galaan marti sharaf iyo guud ahaan xukuumadda puntland oo iska dhan oo uu horkacayo madaxweynaha sayid cabdulaahi deni iyo guud ahaan shacabka ku dhaqan magaalada garoowe insha allah sidaan rajeynayno waxaa kale oo iyaduna jirta habeenimada inuu dhici doono xus kale oo weyn oo iyaduna sida caadada ahayd lagu soo bandhigi jiray waxqabadkii xukuumadda puntland intay jirtay koob iyo labaatankii sano wixii uu qabsoomay arrimahaasi meel aad iyo aada u wanaagsan bay marayaan waxaana lagu jiraa diyaargarowgii ugu dambeysay guud ahaan puntland ayaanu rajaynaynaa in ay ka wada dhici doonaan min tuulo min gobol ilaa iyo min degmo intaba sanadkan wuu ka duwanaan doonaa xusku sanadihii hore waa la mari doonaa haddii allah awood la yidhaahdo halkaas ay arrimuhu taagan yihiin insha allah waxaan rajaynaynaa waxyaalahaas oo dhan inay guul noogu dhamaadaan dhinaca kale magaalada garowe amnigeeda aad iyo aad baa loo adkeeyey waxaadna ka dareemaysaan magaalada oo runtii ciidamo dheeraada aad ku arkayso meelaha checkpointska ah waxaanu ka codsanaynaa shacabka ku nool caasimada iyo guud ahaanba reer puntland inay la shaqeeyaan ciidankooda in ay soo sheegaan wax walba oo ay arkaan inay dhibaato ama caqabad ay ku noqonayso amniga inta lagu jiro xuskan iyo inta xuska ka baxsanba sida caadada ahayd ahayd ee dhaqankii wanaagsan ee lagu yaqaanay ee inay la shaqeeyaan booliiska iyo xukuumadda labadaba ee arrintaasna shacabkaanu maaragtay ka codsanaynaa ee guud ahaan guud ahaan ee farxad bay noo tahay xukuumadda ee toddobada bilood jirtay in aanu wax badan ka bedelno ee qaabkii uu dhici jiray xusku ee idinkuu dareemaya wakhtigeer aan joogno ee iyo hawsha culus ee runtii arrintani ay leedahay ee insha allah waxaan rajeynaynaa ee xuskan inuu noqon doono ee sanad guuradii koob iyo labaatanaad ee puntland ee koob iyo labaatanka sana ay jirtay ay ku baraartay ee waxqabadkii dowladdana aan soo bandhigi doono ee koob iyo labaatankii sana ee puntland ay jirtayna wixii ay wixii u suurtagala oo iska dhan ee ayadana ayla keeni doono haddii allah wadi la yidhaahdo aad iyo aad baan idin salaamaya waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waayahay dhegeystayaal guudaan weliba hataa kaafmeere barnaamijka kulanku warsan oo namudan kooya idaacada warsan ee magaalada Tanbaydhabo barnaamijka uu waliba saaray waana siin direysay akhiiraya anoo Cabdirashiid Ahmed Ibrahim Rashka Boy dhanka farsamada madax ku tiirto waliba imaamada inta barnaamijka dareera saaxiibkayga Bilal Hilal inta barnaamijku barnaamij lama dareedan kulman akhiiraya waa Cabdirashiid Rashka Boy oo siin tawaasulaas iyo amiin nabadda assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh kama santeen dhegeystayaal barnaamijka